xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa safar ku tegey magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xildhibaanadan oo aan si rasmiya loo ogeyn tiradooda ayaa qaarkood waxa ay sheegeen inay kismaayo u tegeen sidii ay u taageeri lahaayeen qorshaha maamul u samaynta gobolada jubbooyinka sidoo kalena sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen dowladda soomaaliya iyo maamulka kumeelgaadhka ee kismaayo ka dhisan imaanshiyaha xildhibaanadan ayaa kusoo beegmay iyadoo shalay shirka ka socda kismaayo lagu ansixiyey dastuur la sheegay inuu yeelanayo maamulka loo samaynayo jubbooyinka sahre ciidla nuur ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada kismaayo kula xidhiirtay xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid a xildhibaanada tegey magaalada kismaayo aada iyo aad ayaad umahadsan tahay safarkayga waxaanu ku wada soconnaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo aada u tiro badan ilaa konton xildhibaan ah ilaa konton kalena ilaa berrita inay nagu soo biirto muqdisho iyo nairobi ka timaada ayaan rajaynaynaa qorshaha socodka iyaguna waxa weeye inaanu doorta gobolada jubbooyinka oo muddo ku hawlanaa inay dhistaan dowlad goboleedka jubbaland shalayna ansixiyey dastuurkii ay maamulkan jubbaland uu ku dhaqmi lahaa inaanu ku saboort garayno rabitaankooda ku garab istaagno isla mar ahaantaana waxyaabaha ismaandhaafka ama madmaduga ee soo kala dhexgalay iyaga iyo mas-uuliyiinta qaranka aanu xildhibaanadii maadaama aanu nahay aanu daweyno isla mar ahaantaana ay noqdaan dowlad goboleedka jubbaland dowlad goboleed ay wada shaqeeyaan oo kamid a dowladda federaalka ee soomaaliya waa tahay marka waxaad ii sheegtay xildhibaan in dastuur la ansixiyey dastuurkaasi la ansixiyey goormaa la sameeyey oo la diyaar gareeyey yaa se ansixiyey waxaa ansixiyey sida media oo dhami uu tebiyey goobjoogna laga wada ahaa sideed boqol iyo toddobaatan xubnood oo muddo lix bilood ka badan ku xareysanaa jaamacadda magaalada kismaayo qoritaankiisana wuxuu socday ilaa iyo laba sano iyo in ka badan marxalado badan buu soo maray xogagaal baan u nahay daraftigii ugu dambeeyey ficitaankii ergadu marka ay meelihii ay ka bedbedeli lahaayeen ka bedbeleenna sida guddoonka shirku sheegay waa kii loo qaydiyey maalin ka hor loo akriyey ergada kadibna shalay rabitaanka shacabka gobolada jubbooyinka ayay ku ansixiyeen waan gartay xildhibaan cabdirashiid waktigoo inagu yar aawadii adoo tl jawaabaha iisoo koobkoobaya haddii aad bal waxaad iiga warantaa dastuurkaasi aada ansixise la ansixiyey dastuurkan la ansixiyey qodobada ugu muhiimsan ee aada ii sheegi karto maxaa ka mid a qodobada ugu muhiimsan waxaa kamid ah inay jubbaland kamid tahay dowlad goboleedyada kamidka noqonaya dowladda federaalka inay u hogaansamayso dastuurka federaalka in xuduuduhu kuwii koob iyo sagaashankii ay yihiin gobolada iyo degmooyinka iyo in rabitaanka shacabka iyo qodobka maxaan ku dhaha qodobada dastuurka iyo xeerarka dalka ay furayaan lagu dhaqmayo kaafna lagu dhisay oo dhidibada loogu taagay ee jubbaland waa tahay marka waxaad i sheegtay laba sannadood in dastuurka la qorayey haddana waxaa jira dad ka tirsan mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta jubbooyinka oo lasoo xidhiidhay idaacadda v o a oo sheegay in aanay ku qanacsanayn qaabka nidaamka wax loo wado islamarkaana dastuurka ku tilmaamay inuu yahay mid laga soo minguuriyey maamul goboleedyo kale marka arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa xildhibaan horta waxaan rabaa inaan anigoo magaca xildhibaanada ku hadlayo u mahadceliyo dadweynaha soomaaliyeed ee reer jubbaland oo maseyrkooda iyo rabitaankooda meel mariyey waxaan rabaa dhinaca kale su-aashaada inaan ka idhaahdo horta wax soomaaliya ku wada qanacsan tahay meel laba lagama dhisin weligeedna lama dhisin cidda dhaliilaysana waxa weeye waa lala fadhiisan waa lala hadli wadahadal wadaaltinimo iyo dabacsanaan baa lagu wada hadli meelaha ay wax ka tabanayaanna waa waa la waa la dabooli doonaa haddii ala yidhaahdo waxaana rajeynayaa in la in las fahmi doono oo si fiican loo wada jaanqaadi doono in wax samaysmaan baa loo baahan yahay axdigii kumeel gaarka ee dowladda soomaaliya ay ku shaqeynaysa ma dhamaystirayn ka iminka aan ku shaqeynayna federaalku ma dhamaystira wax waliba waxay u baahan yihin in lada kabo oo maaragtay tartiib loo hagaajiyo bilow fiican bay sameeyeen jubbalandna maanta hadday dastuur leedahay way taagan tahay oo dastuurkeedii daraa la ansixiyey inta ka dhimanna waa la dhamaystiri waana runtii soo dhaweynaya cid kasta oo dhaliilaysa in las dhaliila waa loo baahan yahay laakiin waan saxayna haddii ala yidhaahdo laakiin xildhibaan markaad u eegto dhaqanka soomaalida maadaama oo dalka soomaaliya uu burbur iyo dagaala ka soo baxayo miyaanay ka habbooneyn intaydaan dastuurka samaynin horta inaad dib u heshiisiin samaysaan oo dadka oo ku wada qanacsan oo goobjoog laga wadayey markaa dastuurkana la sameeyo maamulka dhismihiisana la bilaabo adoo aada u mahadsan horta dadku horta wax dagaalsani ma jiro khilaafaad yaryar uu iska dhacaa laakiin cid dagaalsani ma jirto
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo khadka telefoonka ee magaalada kismaayo ugu warramayey sahre ciidla nuur